بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اخواني ان شاء الله تعالى waxaynu waxoogaa kelimaada ka taataabanaynaa axkaamu siyaam soomta marka axkaamtiisa wax ka mida ayaynu taataabanaynaa iyadoo xaqiiqatan ay keensan karayso haddii la damco in laga hadlo axkaamteeda ama sida ay tahay looga hadlo ay keensan karayso markaa wakhti badan inay qaadato laakiin waxa weeye waxaynu isku dayeynaa kelimaad kooban oo aynu ku soo khulaasayno wax badan oo ka mid a axkaamta soomta inaynu isku dayno ugu horeyn waxaynu isku dayeynaa inaynu tacriifinno soomku waxa uu yahay marka waxaynu leenahay ugu horeyn luqa ahaan waa alkafu walimsaak waa in wax laga joogsado oo waxa weeye laga afhaysto oo laga aamuso sidii allaba subxaana wa tacaala uu inoogaga xikaayoonayey oo inoogaga warramayey maryama inii nadartu lilraxmaani sawma falan ukalima alyowma insiya ay lahayd waxaan alle ugu nidray maanta aamus wax bani aadamana lama hadlayo oo cid aan la hadlayaa ma jirto sharci ahaan marka la eegana waa alimsaak can almuftiraat min duruuci alfajr asaadiq ilaa guruubi الshamsi maca atacabudi lilahi tacaala maca niyat atacabud lilahi tacaala waxay noqonaysaa in laga afhaysto waxyaabaha wax aafuriya laga soo bilaabo waagu marka uu dilaaco lagalana gaadhayo qoraxdu marka ay dhacdo marka waaga runta ahi dilaaco ee salaada subax ay soo gasho ee wakhtigeedu uu soo galo laga bilaabo ilaamaa inta qoraxdu ka dhacayso ee salaada maqrib wakhtigeedu soo gelayo intaa in la afhaysto oo waxyaabaha wax aafurinaya laga joogsado iyadoo lala qabo niyo ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa iyada ah in loogu cibaadaysanayo oo loo khaalis yeelayo oo waxa weeye cunto iska dayntani caado kale iyo ujeeddo kale ama caafimaad gaar oo laga baadhayo iyo waxyaabo kale aanay ahayn ee ilaahay dartii subxaana wa tacaala loola imanayo arrintaa iyada ah markaynu ka gudubno tacriifkeeda soomtii waxay u kala baxaysaa qaybo marka sowmu fardin wa sowmu tadawuc labadaasay u kala bixi soom farad ah iyo soom sunne ah soomka faradka ahi isaga laftiisu saddex buu usii kala baxayaa soom waxa weeye kafaara ah oo kafaara marka ay keensanayso iyo waxyaabo la mid ah oo shaksiga uu marka arrimo uu sameeyey daraaddeed arrimo badan ay diinteennu kafaaradii ka dhigtay soomta iyo inuu nadar isagu uu isku waajibiyey ay ugu waajibto ee aanay asal ahaan mid ku waajiba ahayn iyo qodobka saddexaad oo noqonaya inay noqoto soomta ramadaan oo bishaa ramadaan soomta lala imanayo taasi oo ah ruknun min arkaani alislaam rukni ka mida arkaanta islaamka wa waajibun min waajibaati shariica waana waajibaa waajib ka mida waajibaadadeenna diineed waajib ka mida weeye waana rukni ka mida arkaanta islaamka ahlulcilmigu dhammaan ay isla ogol yihiin cidda ruknigaa isaga ah inkirta ee waajibka maa culima min addiini bidaruura ahna inkirtana ahlulcilmigu waxay ku ijmaacsan yihiin inuu kaafirun billaahi yahay mid ilaahay subxaana wa tacaala ka gaaloobay oo diinta alle aan waxba kaga jirin ama haddii waxa weeye waajibka isaga ah uu qirsan yahay balse uu ka tago ahlu sunnuhu way isku khilaafsan yihiin gaal noqodkiisa iyo muslim noqodkiisa ka uu yahay khilaaf baa dhexdooda kaga sugan oo daa'ifo ka mid a ahlulcilmiga ahlu sunnaha way gaalaysiinayaan oo mabaanida afarta aba waxbay ku gaalaysiinayaanoo ay markaa soomkuna ka mid tahay daa'ifo ka mid ahina waxa weeye hadduu waajibnimadkeeda qirsan yahay waxa ay leeyihiin shakhsigaasi waa faasiq ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisii ka fogaaday laakiin diinta kama wada bixin qowlkaa dambaana saxiix ah waase arrin tusaysa culayska ay leedahay shakhsi ahlulxaqi isku hayo gaal ma yahay mise waa muslim waxyaabaha tusinaya ama waciidka ku soo arooray shakhsigu inuu soo aafuro maalinka ramadaan inuu aafuro waxaa ka mid ah xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ami umaamat albaahiliy ee uu leeyahay nebiga sala allahu alayh wasalam ayaan ka maqlay oo leh baynamaa ana naa'imun ataaniyo rajulaan iyadoo aan anigu hurdo ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa ii yimi laba nin fa akhadaa bidabciya dabadeedna waxay qabteen labadayda cududood ayay qabteen fa atayaa bii jabalan waciran dabeedna waxay ila tageen buur dhibban oo fuulitaankeedu markaa uu adag yahay oo dhibban yahay bay ila tageen faqaala ishcad dabeedna waxay u ihaadeen fuul faqultu innii laa udiiqu nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam waxaan ku idhi ma awoodayo buurta noocaasi ah inaan koro awoodi kari maayo faqaalaa sanusahiluhu lak dabeedna labadii waxay igu yidhaahdeen waanu kuu sahlaynaayo waa kuu fududaynaynaaye bal hadda buurtaa halista ah ee uu nebigu sala allahu alay wasalam sidaa uga warwaray ayay yihahdeen fuul fa sacidtu buu nebigu sala allahu alay wasalam dabeedna waan fuulay xataa idaa kuntu fii sawaa'i iljabal ilamaa aan ka ahaaday buurta fiiqii u sarreeyey iyo halkii ugu korraysay idaa biaswaatin shadiida sawaaba iyadiio codad markaa aad iyo aad u darani ay ka yeedhayaan meesha iyada ah qultu maa haadihi alaswaat maxay yihiin codadkani iyo sawdadkani maxay yihiin baan ku idhi buy nebigu sala allahu calayh wasalam qaaluu haadaa cuwaawu ahli nnaar waxay igu yidhaahdeen waa cidii iyo dhawaaqii iyo qayladii ahlu naarka weeyaan sawdadka la yaab kalaad maqlaysaa waa cidii iyo dhawaaqii iyo qayladii ahlu naarka ka yeedhaysay uma inalaqa bi kadib way ila tageen buu yidhi fa idaa ana biqowmin mucallaqiina bicaraaqibihim sawaaba iyadiio misna aan ku soo baxay qolo lagu deldelay boqmaha oo boqmaha sida adhiga marka la qalayo shidhaxa laga xidho boqmaha iyadii oo lagu soo deldelay waa qolo markaa qaabkaasi ku sugan tahay ayaan arkay buu yidhi oo mushaqaqatan ashtaaquhum qowlaladuna ay jeexjeexan yihiin oo qowlaladuna ay dildillaacan yihiin tasiilu astaaquhum ashtaaquhum damman oo markaa ay shubayso oo ay sii daynayso ashtaaqdooda iyo qowlaladoodu markaa dhiig ay sii daynayaan qultu man haaulaa kuwaasina waa ayabaan ku idhi qaala wuxuu yidhi aladiina yufdiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwii aafurayey intaanay soomtooda ka xalaaloobin kuwii aafuray weeye kuwii sidaa markaa wakhtigaa intaanay soomtii ka xalaaloobin kuwii aafurayey weeyaan ay qabla waqti alifdaar iyadaanay wakhtigii aafurada gaadhin kuwa markaa aafuraya kuwaasi weeye buu yidhi ayay markaa ku yidhahdeen nebiga sala allahu calayh wasalam xadiiska nasaa-iga iyo keyrkiiba iyo ibnu xibbaan iyo keyrkiiba ay warinayaane saxiixa ah sidaasi buu nebigu ku sheegay sala allahu calayh wasalam taasina waxay muujinaysaa halista iyo markaa waciidka ay leedahay iyo goodiga ku soo arooray cidda waxa weeye soomta aafuraysa ee ama ha jebiyo ama marka horeba yaanu waxa weeye soomine yoom ramadaan ay seegayso ee cudurdaar la-aan ay kaga tegayso iyo waciidka ku soo arooray ayaa ay muujinaysaa runtii soomtana waxaa u soo arooray fadaa'il fara badan oo ay ka mid tahay nebigu sala allahu calayh wasalam inuu sheegay maa min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illahi ila baacad allahu bidalika wajahu can innaari sabciina khariifan ma jiro addoon ilaahay subxaanah wa tacaala maalin dartii u soomaya oo fii sabiili illahi ku soomaya ilamaa hadduu jiro alle wuxuu kaga fogeynayaa arrintaa iyada ah wejigiisa naarta toddobaatan dayrood in markaa lagala gaadho ayaa uu alla kaga fogeynaya macnaha waa toddobaatan sano waa markaa masaafo aada iyo aada u weyn ayaa alle wejigiisa ka durkinayaa naarta waxaa kaloo ka sugan nebiga sala allahu alayh wasalam inuu sheegay asiyaamu junna yastajinu biha alcabdu min annaar markaa soomtu xadiiska hore saxiixaynkaa warinaya marka xadiiska dambena imaamul axmed iyo kheyrkiiba waa soo bixinayaan oo waana saxiix oo nebigu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam soomku waa junna waa gaashaan yastajinu biha alcabdu min annaar kaasi oo uu kaga gaashaamanayo addoonku naarta kaasi oo uu kaga gaashaamanayo addoonku naarta uu kaga gaashaamanayo marka runtii adilo fara badan ayaa ku soo aroortay oo uu ka mid yahay xadiiska abi umaama albahiliyi uu warinaya nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ku yidhi calayka bisowm fainahu laa mila lah xadiiska saxiixa uu nebigu yidhi soom baan kugu ogahay maxaa yeelay wax u dhigmaa ma jiraan soom baan kugu ogahay maxaa yeelay wax u dhigmaa ma jiraan waxaa kaloo ka sugan nebiga sala allahu alayh wasalam inuu tilmaamay in waxa weeye qofka soomani laba farxadood uu leeyahay marka uu aafurayo markaa inuu soomtiisaa ku farxayo markuu alle subxaana wa tacaala la kulmana soomtiisaa inuu ku farxayo iyo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sheegay oo xadiisalqudsiga inoogu tilmaamay isbeddelka ku dhacaya afka ka sooman iyo hurriga markaa afkiisa ka soo baxaya alle agtiisa inuu ka udgoon badan yahay riixda miskiga miskiga oo wax la arko ka ugu udgoona inuu urtiisa ka fiican yahay oo ka udug badan yahay alle agtiisa ayuu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiska xadiisalqudsiga ah ee abi hurayra warinayo ee uu rasuulka alle yidhi sala allahu alayh wasalam qaala allahu kullu camal ibni aadama lah ila siyaam fainahu lii wa ana ajzii bih uu tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam in alla yidhi camal kastoo bani aadam sameeyo isaga ayaa iska leh soomka mooyaane soomka anigaa leh anaana ka abaalinaya aniga ayaa iska leh anaana ka abaalinaya cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abaalinta u ballan qaaday ee dicfigii iyo labanlaabkii la labanlaabayay acmaasha bani aadamka toban ilaa toddoba boqol iyo wixii ka badanba waxa weeye uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka kor yeelay ee tilmaamay isagu abaal aan qadar lahayn inuu alle ku abaalinayo oo inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab yacnii qaab markaa xisaabteedu aad iyo aada u ballaahan tahay alleh inuu ku abaalinayo uu sheegay wax markaa loo dhigaa ma jirto wa siyaamu junna soomtuna waa gaashaan waidaa kaana sowmu waidaa kaana sowmu yowmi waidaa kaana yowmu sowmi axadikum falaa yarfuth walaa yashqab fain shaabahu axadu aw qaatalahu falyaqul inii imru'un saa'im waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam alle inuu yidhi soomku waa gaashaan markuu axadkeyn uu maalinka uu sooman yahay uu ahaado ee uu ku sugan yahay arrintaa iyadaee soomka ee aanu wax meelka dhaca la iman iyo wax dhawaaq iyo qaylo ah haddii cidila caytantana ama ay la dagaalantana uu yidhaahdo anigu waxaan ahay ruux sooman oo bimacnaa iima cunno mayso inaan kula qasto maadaamaan ilaahay cibaadadiisii ku dhex jiro nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam waladii nafsu muxamedin biyaddi la khuluufu fami saa'im adyabu cinda allahi min riix ilmisk ilaaha nafta nebi maxamed sala allahu calayh wasalam gacantiisa macbuudka ay ku jirtaa baan ku dhaartaye isbeddelka afka ka sooman ku dhacaya ilaahay agtiisa riixulmiski waa ka udgoonya lisaa'imi farxataan yafraxuhumaa qofka sooman waxaa u sugnaaday laba farxadoodoo uu farxayo idaa afdara farix markuu aafuro wuu farxayaa waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmi marka uu rabbigii la kulmana khayrka iyo wanaagga iyo xasanaadka uu kala kulmayo waxa weeye waa uu ku farxayaa arrinta noocaasi ah oo farxad iyo rayrayn ayay u sababaysa marka haddii aynu isnidhaahno waxa weeye fadaaisha soomta wada mid aynu ka dhammaanayno maaha weliba soomta ramadaanna nebigu sala allahu alayh wasalam fadaa'il badan baa uga sugan oo xadiiska saxiixaynka man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min denbi qofka waxa weeye sooma bisha ramadaan iimaan iyo ixtisaab isaga oo rumaysan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ajar kaga doonaya oo ikhlaas ula imanaya arrinta noocaasiya waxa uu markaa shakhsigaasi ku gaadhayaa in loo dhaafo dunuubtiisii soo hormartay in loo dhaafo ayaa uu ku gaadhaya marka xaqiiqatan fadaa'il fara badan ayaa u sugan oo u soo arooray oo ay ka mid tahay xadiiska saxiixa ee nebigu sala allahu alayh wasalam ida kaana awalu leylati min shahri ramadaan sufidat ashayaaطiin wamaradat اljan uu tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam markuu habeenka koowaad ee ramadaan soo galo waxaa la jeebeeyaa oo la silsiladeeyaa waxa weeye shayaadiinta iyo maradat اljinni ayaa markaa la jeebeeyaa waxaana la xidhaa albaabada naarta falam yuftax minha baab albaab qurana lagama furo ee dhammaan way xidhan yihiin waxa kale oo la furaa albaabada jannada iyagana waxba markaa lagama xidho ee sidooday u furan yihiin albaabada jannaduna weliba waxaa dhawaaqa mid dhawaaqa oo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari aqsir ka markaa khayr doonayow soo qaabil oo khayrkan iyo wanaaggan u soo jeeso ka shar doonayowna ka gaabso waayo wakhtigii sharka la samayn jiray ma aha ee waa bil ramadaan oo alle loo sooman yahay iyadoo mar kastaba ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala macaasidiisa iyo cisyaanka loola imanayo in laga fogaado marka wuxuu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam marka walilaahi cutaqaaun min annaar wadalika kula leyla ilaahayna inay u sugnaatay kuwo waxa weeye naarta laga xoreeyo arrintaasina bisha oo dhan habeen kasta inay ku jirto kuwo ilaahay subxaana wa tacaala naarta uu ka xoraynayo taasina waxay muujinaysaa xadiiska markaa bisha saddexda qaybood u qaybinaya ee dheeri inuu yahay xadiis daciifa oo aan sugnayn ahlulcilmiguna sidaasay tilmaameen xadiiskaasi inuu daciif yahay xadiiska tobanka hore raxmadda ka dhigaya tobanka dhexena maqfirada ka dhigaya tobanka dambena cidqun min annaar bal bisha oo dhani waxa weeyaan raxmad iyo dembi dhaaf iyo naarta oo layska xoraynayo intaba waa ay leedahay marka runtii fadaaisheedu mid laga dhammaan karayo ma aha waciidka soo arooray ka tegisteedana waa badan yahay oo xadiiska aynu hore u tilmaamaynay iyo xadiiskii jibriil uu nebiga ku lahaa sala allahu alayh wasalam aamiin aamiin aamiin marka uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ee uu tilmaamay inuu markaa jibriil ku yidhi man adraka shahra ramadaan falam yuqfar lah fadakhala annaar faabcadahu llah marka qofka ay usoo haleeshay bishii ramadaan ee aan loogu dembi dhaafinee sidaa naarta ku gala kaa naarta allah ku fogeeye aamiin dheh nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi aamiin marka runtii waciidku waa adagayay fadaaisha usoo aroortayna waa badan tahay haddaba aan axkaamteeda hore ugu marno runtii waxay leedahay soomtu laba rukni laba rukni ayaa ay leedahay oo tacriifkeeda ka dhex muuqanaya labadaa ruknina waxa weeye waa anniya iyo walimsaaku can ilmuftiraat waa in lala yimaado niyo oo shaksigu qadistan uu qadayo ee uu maalinkaa afxidhan yahay waa inuu ilaahay dartii ula jeedo oo uu niyo ka tahay oo weliba haddii ay farad tahayna oo aanay sunne mudlaqa ahayna uu weliba niyadaa cayino oo soomtaa gaarka ah haddee uu soomaya la yimaado oo hadday soomti kafaaro tahay iyo hadday soomtu ramadaan tahay iyo hadday mid nadara tahay waa inuu niyo ula yimaado inama alacmaalu biاniyaat wa inama likulli mri'in maa nawa waayo acmaashu waxay ku sugnaanaysaa saalixaadka ahi waa niyada qof kastaabana wixii uu niyoodo ayaa u leeyahay waxaa kaloo loo baahan yahay niyadaasi inay dhacdo qabla alfajri haddaanay soomtu sunno ahayn waaga ka hor waa inay dhacdo so oo lala yimaado niyadaas intaan waagu beryin man lam yujmic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah sidaa nabiga ka sugan sala allahu aleh wasalam ahlulcilmi badanna xadiiskaa waa saxiixiyeen cidda aan soomta soo kulmin ee soo ururin waaga ka hor soon ma laha oo soon uma jirto markaa soon ma laha waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum laakiin cumuumkaa waxaa lagaga saarayaa waxa weeye adilada ku soo aroortay hadday soomtu sunno tahay maalinkii in la niyoon karo ee nebiga ka sugan sala allahu aleyh wasalam marka soomtaasi waa inuu la yimaada qabla alfajri waana inay niyadu tahay niyo go-an oo jaazime ah oo niyo taraduda aanay ahayn oo markaa uu qabla alfajrina ku beriyo oo niyo dhab ah uu ula yimaado marka taasi waa rukni aasaasiya oo soomtii la-aanteed aanay ansaxayn rukniga labaad waa imsaaka can ilmuftiraat waxyaabaha wax aafurinaya mufadiraadka ah in laga afhaysto oo laga joogo oo shayga muftirka a laga istaago ashyaadaasina waynu arki doonnaa oo si guud waxay u noqon doontaa biintifaa'i shuruud oo shuruuddii ama shardun min shuruud siyaam in la waayo ama ikhtilaalu ruknin min arkaanihi labadaa rukni aynu sheegayna mid ka mid ah inay wax markaa ka dhinmaan oo ka dhaawacmaan ayuu noqon doonaa calaa wajhi lcumuum qaabkaasay noqon doontaa waynuna tafsiilin doonaa marka waxa wax aafurinaya waa inuu ka joogsadaa markaynu intaa tilmaanno innagoo rabno hadalka inaynu koobno oo mawduuca ayaa ballaadhan marka inaynu koobno oo kelimaad ku soo ururinnana waa doonaynaa waxaynu rabnaa inaynu haddana soo khulaasayno axwaal اnnaas fi sawm cadamihi fi shahri ramadaan axwaasha dadka ama qaybaha iyo dadku xaalaadka ay kala yeelanayaan bisha ramadaan xagga soomta iyo soom la-aanta marka laga eego soomta iyo soom la-aanta marka laga eego inta qayboodii ay u kala baxayaan ayaynu haddana soo ururinaynaa waxay u kala baxayaan ilaa shan qaybood qaybta koobaad waa man yajibu calayhi sawmu adaan waa ciday soomtu ku waajibayso inay gudato oo hadda la timaado waa cid loo baahan yahay soomtii hadda inay la timaado waana kullu muslimin baaliqin caaqilin muqiimin saxiixin waana qof kasta oo muslim ah oo qaangaadh ah oo miyir qaba oo muqiim ah oo neg oo bimacnaa aan sadcaa lahayn oo saxiix ah oo caafimaad qaba oo aan bukin weliba gabadhiina waxaa u raacaya an takuuna daahira min alxaydi waannifaas waana inay tahay haweenayduna mid ka daahir ah xayd iyo nifaas dhiiggii caadada iyo dhiig dhalmada waa inay ka marhanta qofka shuruuddaasi laga helo ee soomtii waa qofka markaa awoodi karaya ee qudro u leh buu noqonayaae ka noocaasi ah ayaa looga baahan yahay inuu soomo marka cidda aan soomta lagu yeelanayna intaasay ka dhex baxaysaa oo quyuuddaa ciddii ka baxda ayay noqonaysaa marka shaksigaasi waxaa laga rabaa soomtii hadda inuu la yimaado inuu dib u dhigaa uma bannaana inuu fidyo iyo bedelkeedii bixiyaana uma bannaana mar hadduu yahay qof muslim ah oo qaangaadha oo miyir qaba oo neg oo caafimaad qaba oo gabadhiina xaydkii nifaaskii ay ka maran tahay shaksigaasi mar hadduu noocaa yahay oo hadduu dee yidhaahdo ma awoodi karayo dee bukaan baa haya qof markaa arrintiisu caadi tahay maaha haddii layaa shardiga qudra maxaad ugu dari weyday sideedii ugu jirtaa oo tacriifka laga fahmaya marka shaksigaasi haddaa laga doonaya inuu dib u dhigaana waciidku gelayaa oo dembi bay ku tahay markaa min alkabaa'ir ah oo dunuubta waaweyna qolada labaad waa man yajibu calayhi sowmu qada'an waa cid markaa ay soomtii ugu waajibayso qadaa qalaa laga rabaa hadda ku waajibi mayso oo iminka lagama rabo laakiin waa qadaa waxaa laga rabaa inuu dib ka soo qalleeyo marka waxay noqonaysaa ciddaasina kow waa almusaafir waa kii sadcaalka ah kii sadcaalka ahaa ama sadcaalku miduu marmar sadcaalo ha noqoto ama dadkan waxa weeyaan siyaarat lujra iyo waxyaabaha la midkaa baabuurta ay ku markaa kiraystaan iyo waxyaabaha wata ha noqdo oo miduu joogtaba yahay ha noqdo farqi male shaksigaa sadcaalka ku sugan waxa weeye xaq buu u leeyahay inuu aafuro adugu ahlulcilmigu safru macsiya iyo safru khayrulmacsiya way kala saaraan laakiin idlaaqiisaynuu daynayna waxaanu leenahay shaksigu hadduu safar ku sugan yahay waxa weeye xaq wuxuu u leeyahay inuu aafuro dibna ka soo qalleeyo oo yoomkaa dib ka soo celiyo waxaa kaloo la mid ah almariid waa kii bukay alladii yurjaa bur-u kaasi oo markaa la filayo inuu waxa weeye xanuunkan ka bogsado inuu xanuunkan ka bogsado la filayo ka noocaasi ahina waxaa markaa lagu leeyahay inuu markaa isaguna soomtii maalmo kale la yimaado laakiin hadda waajib kuma aha hadda waajib kuma aha labadooda mid kastaaba haddii uu soomo way ka ansaxaysaa oo labadoodan aynu sheegayno kan buka iyo kan musaafirka mid kastaaba hadduu soomo way ka ansaxaysaa laakiin xaq bay u leeyihiin inay markaa aafuraan dibna ka soo qalleeyaan faman kaana minkum mariidan aw calaa safar fa ciddatun min ayaamin ukhar cidda bugta ama waxa weeye kiina xanuunsanaya ama waxa weeye sadcaalka ku sugan alla wuxuu inoo tilmaamay inay korkiisa ee aafurta inay markaa korkiisa ato lagu leeyahay marka min ayaamin ukhar maalmo kale oo tiradii uu markaa aafuray ah fa ciddatu min ayaamin ukhar tiradii markaa uu aafuray maalmo kale oo ah in lagu leeyahay baa alla inoo sheegay marka mid kastaaba waxaa ku waajib ah qadaa laakiin hadda wuxuu xaq u leeyahay inuu aafuro iyo inuu soomo dir kalo laakiin waajib waxaa ku ah qadaaga ee hadda waajib kuma aha soomku waxaa kale oo iyadana hadda ay u bannaan tahay inay aafuraan bal aanay kama ansaxaynin gabadhii xaa'idada ahayd ee caadada wadatay iyo gabadhii dhiigga dhalmada wadatay labadaa dumara midnaba waxa weeye soomtii markaa kama ansaxayso iminka waajibna hadda kuma ah oo la iman mayso waayo kaba ansixi mayso laakiin maalmo kale oo maalmaha ay aafurtay ah ayaa qadaageedu ku waajibaya oo inay qallayso ayaa iyadana waajib ku ah inay qallayso ayaa markaa waajib ku noqonaya marka kuwaasina waxaa lagu leeyahay qadaa ee adaa iminka inay gutaan laguma laha qolo kale korkooda waxaa ku waajibaysa fidya oo soomtii laguma laha hadda iyo dibtoona laa adaa'an walaa qada'an midna laguma laha hadda inay la yimaadaan soomtii laguma laha dib inay kala yimaadaanna waajib kuma aha oo laguma laha laakiin bedelkeedii baa lagu leeyahay bedelkeeda ayaa lagu leeyahay kuwaana waxa ay noqonayaan shaksigii bukay alladii laa yurjaa bur-u shaksigaasi oo aan la filaynin inuu ka bogsado xanuunada aan laga bogsan sida qaalibka ah cidda qabtaa ciddaasi xaq waxay u leedahay hadda inay aafurto oo soom laguma laha iminka dibna lagagama lahaa waxaa lagu leeyahay soomta bedelkeedii fidyaa lagu leeyahy fidyadana waynu sheegi doonaa qadarka ay tahay iyo qaabka ay tahay waxaa kale oo iyadana lagu yeelanayaa markaa fidyo odaygii gaboobay iyo islaantii gabowday ee ilaa xad ilkharafna aan gaadhin xad asaasaqna aan gaadhin oo hadday xad asaasaq gaadhaan dadka junuunkaa la haliishinayaa waalida oo mu- takliifku waa ka dhacayaa markaa soom haddana lagu yeelan maayo hadhowna lagu yeelan maayo fidyana laguma laha laakiin shaksigaa gaboobay laakiin mukalafka ah ee arrintiisu ay taamka tahay laakiin aan soomtii awoodaynin shaksiga noocaasiya ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo ama laba ka dhexeeya labeebaba ha noqdee waxaa lagu leeyahay markaa fidyaa lagu yeelanayaa fidyo ayaa lagu yeelanayaa oo soomta beddelkeedii ayaa laga bixinayaa waxaa kale oo iyaguna qolada fidyada gelaya alxaamil walmurdic gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha jaqsiisanaysay soomku hadduu labadoodaba iyaga dhibayo iyo hadduu ubadkooda ama uurkaa ku sido ama ah jaqsiinayse uu dhibayo iyo hadduu iyaga iyo ilmahoo wada jira dhibayo sida saxiixa ah farqi male oo ahlulcilmigu way isku khilaafsan yihiin ilaa lix qowl baanay masalada ugu kala baxeen qolo kastaabana adiladooday leedahay ee qolo bilaa daliilahay ma jirto qolo kastaaba adiladooday leedahay waanaad u garaabaysaa masalada markaad eegto qaabka loo taxriirinayo ay masalada u taxriirinayaan laakiin iminka waxaad mooddaa wakhtiga aynu taxriirin lahayn inaynaan joogin aan fursaddu inoo saamaxayn marka waxay noqonaysaa qoladaana waxaa lagu leeyahay xaamilada iyo murdicada iyadana inay aafuraan haddii ay soomtu dhibayso hadday soomta awoodayaan oo aanay dhib ku lahayn way soomayaan laakiin haddii soomtii dhibayso iyaga ama ilmaha ama labadoodaba dhibayso soomtii ilmaha iyo iyagaba fidyo ayaa ay bixinayaan soomna laguma laha soom dambo ay qallaynayaanna ma jirto sida saxaabada ka sugan markaa cabdillaahi bnu cabbaas iyo cabdillaahi bnu cumar radi allahu canhuma ee weliba uu tilmaamayo saaxibu lmuqni ibnu qudaama uu leeyahay mukhaalif saxaabana looma oga ahlulcilmi badanna sidaa waa tilmaameen mukhaalif saxaabana looma oga marka waxay noqonaysaa inay waxa weeye iyaguna bixiyaan gabadha uurka leh iyo gabadhaa ilmaha jaqsiisanaysa hadday soomtii dhib ku hayso ama iyada ama ilmaheeda inay markaa fidyo bixinayso qadarka fidyada ay bixinayso wax nas ah oo ku sugan oo ku soo arooray ma jiro qadarka la bixinayo saxaabadana aqwaal kala duwan aqwaal kala duwan iyo ficillo kala duwan ayaa ka sugan anas ibnu maalik oo kale markii uu gaboobay sida markaa bukhaarigu uu tacliiqa kusoo saaray ee saxiixa ah ee sanadka saxiixaha ku sugan markaa soddon miskiin ayuu markii bishu dhammaatay hariid iyo cunto markaa noocaasiya uu markaa xeedho ugu riday oo uu markaa ku siiyey sidaasibuu ku dhergiyey soddon miskiin buu dhergiyey soddon miskiin ayaa u dhergiyey saxaabada qaarkood waxay tilmaameen nisfu saac in la bixinayo inta fitrida lagu bixiyo barhkood qaarkood mud bay tilmaameen inta fitrida lagu bixiyo afar meelood laga dhigay meel ahaan ama dheglaysaynu odhan jirto ahlulcilmiga qaarkood iyagu iidaan iyo wax ayay raaciyeen oo siyaabo kale ayay u fiiriyeen laakiin qowlkoodaasi waa qowlka daliil ahaan ugu fog ee saddexdan qowl ee kale ayaa waxa weeye markaa saxaabada iyo marka la eego nusuusta kale sharciga ee dadka ay ku soo aroortay kafaaraadku ayaa markaa xoog badan marka idcaam quudin hal qof in la dhergiyo sida saxaabiga anas ibnu maalik yeelay hal qof haddii la dhergiyo waa kifaaya waa ku filanta oo hal mar la dhergiyo maaha saddexda jeer ba wax la siinayo hal mar si fiican haddii wax loo siiyo oo intan yaree saambuuska iyo intaa aan la moodin marka hore afka lagu siyaro dhufanayo intaa waa inaan loo fahmin ee haddii la dhergiyo hal mar waa kifaaya waa ku filanta waxaa kaloo ku filan qadarada saxaabada ka sugan mid ka mid a haddii la bixiyo mid ka mid a haddii la bixiyana waa kifaaya waa kusugan waa ku filanta waayo daliil khaasa masaladu ma laha marka inta badan waxaynu nidhaahnaa qadar kiile ah haddii la bixiyo waa kifaaya haddana saasaynu leenahay qadar kiile ah haddaan wax lagu daraynin waa in la bixiyo oo hal kiile marka ay cunto ceedhin tahay waa ku filanya oo quutulqaalibkaa la quudanaya ah lamana qadimayo oo hadda la bixin maayo ee ama yoonba gaarkiisaa loo bixin ama sidaa saxaabiga anas ibnu maalik yeelay radia allahu tacaala canhu marka bishu dhammaato ayaa la bixinaya marka adigu ahlulcilmiga qeyb xitaa qadimaadda wax ka ogoli waa jiraan laakiin qowlka saxiixa ahi waa sidaa aynu marayno oo waxay noqonaysaa lama qadimayo ee ama maalinba gaarkeedaa loo bixin ama bishu markay dhammaataa hal mar la wada dhiibaya qolyahaasina waa qolyaha lagu leeyahay fidyada soomta beddelkeeda waynu ku tilmaannay qadarkaa kila ah yoomkii waa in la bixiyo ama qof in hal mar la quudiyo si wanaagsan loo dhergiyo dadkaasina waxay ahaayeen mariidkii aan la rajaynayn inuu xanuunka ka bogsado iyo odaygii iyo islaantii da-oobay ee aan markaa laakiin asaasiqin iyo xaamiladii iyo murdicadii gabadhii xaamilka ahayd iyo murdicadii gabadhii uurka lahayd iyo tii jaqsiisanaysa qolada afraad waa man yusanu calayhim asoom waa qolo soomta loo sunneeyo soomtu iyaga waajibkuma aha hadda inay gutaan hadhow inay soo qalleeyaanna waajibkuma aha fidyana laga dooni maayo oo soomta beddelkeediina laguma laha laakiin waa loo sunneeyaa waa sibyaanta iyo caruurta tamyiiska leh ee wax kala soocaysa ee waxa weeye soomtiina awoodi karaya soomtiina awoodi karaya oo aanay darar iyo dhib u geysanaya marka ahlulcilmigu da-dee laga dhigayaa way isku khilaafaan qolo toban jirka ka bilaaba iyo qolo salaada uga qiyaastoo sida shaaficiyada iyo toddoba jirka ka bilaaba laakiin manaadku waxa weeye inuu ilmo yaroo tamyiis la yahay maca daalika soomtiina awoodayo aanay darar u geysanay da-duu doonayaba ha noqdee waa inuu tamyiis leeyahay oo wax kala soocaya qaaliban toddoba jirka ay kusoo xasisaa inuu qofku waxunya waxsan kala garto waxa weeye waana inuu soomtii awoodaya oo aanay darar u geysanayn mar hadday sidaa tahay waa loo sunneeyaa in la soomiyo laakiin waajibkuma ah cidda u dambaysa waa man laysa calayhi shayun waa midaan waxba lagu lahayn soomta waxba lagagama laha haddana laguma laha hadhowna laguma laha fidyana laguma laha loomana sunneeyo xitaa waa qofkii waalaawe ama qofkii wabo asaasaqay ha noqdo ama qof sidiisa u waalanba ha noqdee qofka noocaasiya soomtii wax allaaliya wax lagaga leeyahay ma jirto fidyana laguma laha hadduu xitaa hadhow miirsado waxba laguma laha wax allaaliya wax lagu yeelanayaa ma jirto wax allaaliya wax lagu leeyahay ma jirto markaynu intaa kaga baxnoo qaybihii dadku ay ugu kala baxayeen bisha ramadaan haddana waxaynu khulaasaynaynaa waxyaaba soomtii jebinaya waxyaabaa soomta jebinaya ayaynu soo khulaasaynaynaa oo iyagana soo ururinaynaa si markaa aynu u fahanno marka calaa wajhi alcumuum si guud marka loo eego soomta waxaa jebiya biintifaa'i shardin min shuruudihi shardi ka mid a shuruudda soomta in la waayo aw ikhtilaalu ruknin min arkaani ama rukni ka mid a arkaantiisa inuu markaa meesha ka baxo la waayo u dhinmo waxyaabaha burinayaana waxay u kala baxayaan laba qaybood maa yubdulu siyaam wayuujibu alqadaa wax markaa soomtii burinaya qallana waajibinaya oo qadaa waajibinaya iyo wax markaa soomtii waajibina wax soomtii burinaya maa yubdulu siyaam wayuujibu alqada'a waalkafaara oo markaa waajibinaya qadaa yoomkii in la soo qalleeyo iyo kafaara gud labadaba waajibinaya marka waxyaabaha soomta burinaya kow waa alaklu washurbu caamidan daakiran lisowmi aw maa yaquumu maqaamahuma waxa weeye waa cunis iyo cabis badheedh ah isagoo soomtii xasuusan marka badheedh ah aynu leenahay kii la qasbay iyo baynu meesha ka saaraynaa qasab loogu shubay ti qasab afka lagaagaga shubo dee ku aafuri mayse soomtaaduna kaa buri mayso marka horta qofku cunistan iyo cabistan badheedh waa inuu u wadaa waana inuu yahay daakiran lisowmin soomtiisii mid xasuusanna waa inuu yahay waa inaanu ilaawin waa inaanu ilaawin oo soomtii ilowsanayn waana inuu badheedh hawshan u markaa wadaa oo aan cidina qasbin aqoonna uu u leeyahy waxaani inuu mubdil yahay oo qof markaa soo muslimay ama shaksi ku barbaaray marka man nashaa baciidan can alculamaa meel markaa culimmada ka fog waxa weeyaan ka noocaasiya xaaladda noocaasiya kama jebinayso laakiin shaksigu waa inuu yahay shaksi aan loo cudur daarayn oo badheedh hawshan u fuliyey cunista iyo cabista amaa hadduu ilaawo oo badheedh maaha weliba intaynaan ka gudbin akli cunis iyo cabis waxa weeye idkhaalu shayin ila almacida waa shay in la geliyo oo la gaadhsiiyo macidada oo can dariiqi alfami iyo walanfina uu ka gaadho waa shay inuu mindhicirka tago oo shay caloosha tago uuna ka tegayo afka iyo sanka miduun dariiqa afka ama dariiqa sanka akliga lagu sheegaya waa sidaa waxaasi inuu wax wax dhibaya yahay oo daari ah iyo wax nafcile inuu yahay inaanu midnaba ahayn farqi ma leh oo cunista iyo cabista sharaab caadiyah iyo cunto caadiya ha u qaadan waxani wuxuu doonaya ha noqdo wax ku dhibaya ha noqdo haddaad dhagax liqdo waa la mid wax ku dhibaya ha noqdo wax wax kuu taraya ha noqdo waxaan waxna kuu tarayn waxna kuu anfacaynin ha noqdo sida sigaarkiiyo wixii la mid ah oo isagu darar ah ama waxa weya mid aan wax allaali wuxuu ku yeelaya wuxuu kuu tarayaa midnaba jira hadduu doono qofku ciid ha cuno mar hadduu afka iyo sanka ka qaatay wax mindhicirka gaadhay oo xaggaa caloosha u gudbay oo jawfka u gudbay xaaladda noocaasiya waa qof wax cunay ama cabbay ayuu noqonaya marka hadduu laakiin ilaawo oo waxyaabaha aynu sheegayno calaa sabiili nisyaan uu ku qaato qaab ilaawitaan isagoo ilowsan ama laguba qasbay dee ma aafurayo waayo nebiga xadiiska saxiixaynka waxaa kaga sugan sala allahu alayh wasalam inuu yidhi man nasya wahuwa saa'im faakala aw sharib falyutim sawmahu fainama adcamahu allah wasaqaah xadiiska abi hurayra cidda ilowda ee iyadoo sooman wax cunta ama wax cabta soomkiisa ha dhammaystirto waayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala quudiyey oo waraabiyey allah quudiyey oo waraabiyey ee soomtiisi bimacnaa waxba kama noqonayso soomtii waxba kama noqonayso waxa kale oo la mid ah oo soomtii haba cuno ama ha cabbee aanay waxba ka noqonayn shaksiga calaa sabiili alkhada gef ahaan oo nooca nisyaanka ah iyo jahliga gelaya calaa sabiili markaa khada ay kaga dhacday afuristia iyo cabbitaan sida inuu mooday qoraxdii inay dhacday dabadeedna uu cunay oo mid hadduu doono eedaanka ka hor dhacay baaba addimay dabeedna wuu ku dhuftay mar dhow bay u caddaatay qoraxdii inay soo jeedo sabinkii nebiga sala allahu alayh wasalam asmaa bintu abi bakar xadiiska bukhaariga waa ay tilmaantay wakhtigii nebiga inuu dhacay sala allahu alayh wasalam arrintaas wax markaa qadaa uu nebigu amrayna lama soo guurin oo lama soo rarin sidaa loo soo raray aafuristoodii qadaaga lama soo rarin mar haddaan qadaa la soo rarinna diintana alla inoo ilaaliyo subxaanahu wa tacaala oo diinta wax inaga lumay haba yaraatee aanay jirin naqlin la-aanta aan la soo naqlin waxay tilmaamaysaa wax jira inaanay ahayn oo wax qadaayoo la amray inaanay jirin marka ruwaadda qaarkoodoo hishaam oo yidhi markaa markaa qadaa waa lagama maarmaana riwaayaad kale ay kaga sugan tahay inuu tilmaamay inaanu ogeyn in qadaa la faray iyo in kale toona mar hadduu sidaa sheegayna inay ijtihaadkiisa tahay ayay mu ayay muujinaysaa marka qowlkaasina ahlucilmiga qaarkood sida ibnu xasmi iyo keyrkiiba ay jumhuuru salaf u tiiriyeen afarta madhab sida ka macruufka ah haba khilaafsanaatee jumhuuru salaf bay u tiiriyeen ahlucilmiga in badanoo ka mid ah a'imo waaweyn iyo muxaqiqiin badanna waa dariiqada ay ku tageen waana dariiqada daliilku u hiilinaya mar hadday sidaa tahay shaksiga noocaasi ahna soomtiisu ma jabin markaa uu ogaadu ka joogsanaya waa inuu badheer wax u cunaa isagoo soomtiisa xasuusan lakiin hadday calaa sabiili alkhata kaga dhacday oo is yidhi qoraxdii waa dhacday oo dabadeedna aanay dhicin soomtiisaasi waa u jirtaa waxaa kale oo la mid ah sida saxiixa ah haddii uu aadaankii dambe oo kale ku khaldamay oo mooday kii hore kollay mu'adiniinteennana khayr allaha siiye aadaankoodu ma tartiibsana aad buu isugu dhex daadsan yahay midba markuu doonuu ku dhufanaya nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxaa ka sugan mu'adiniintu inay yihiin kuwa lagu aaminay dadka salaadooda iyo soomkooda dirkaba kuwa lagu aaminay inay yihiin baa nebiga ka sugan sala allahu aleyh wasalam marka mas-uuliyaddaa inay qaadaan oo waxa weeye ay si badan uga fiirsadaan maadaama eedaankooda waxna ku xaaraantinimoobayo waxna ku xalaaloobayo salaadii waa ku xalaaloobaysaa cuntadii waxyaabahaasina waa ku xaaraantinimoobaya marka inay ka fiirsadaan baa habboon marka haddaabuu moodo kii hore soo waa kii dambe oo qiimidda ku war helo iyadoo la qiimay xaaladda noocaasiya iyo waxyaabaha kale la midka ee khada'a keena ama saacadii soo khaldan oo dabeedna markuu toosay uu saacadda eegay oo ku yimi wakhti kaley tilmaamaysa kaasuu iska cuna sow xitaa iska daa eedaamay salaaddii baaba laga baxa isagana waa u jirtaa shaksiga noocaasi ah soomtiisu waa u jirtaa mar hadduu waxa weeye qaabka uu ku cunayey ay calaa sabiili sahwi tahay isagana waa u jirtaa waxaa kaloo aynu tilmaamaynaa haddaanay sahwiba ahayn haddaanay sahwiba ahayn ee waxa weeye shaksigii iyadoo waktigii uu baaqi yahay buu cuntadii bilaabay waktigii cuntadu bannaanayd ee waaga dilaaciisa ka horreysay ka hor buu bilaabay dabeedna aadaankii baa lagu dhufta aadaankana wuu hubaa inuu yahay mid waktigii ku sugan hadduu aadaanku khaldan yahay waxa weeye ictibaar ma laha sida qaarkood ay u weydiiyeen cabdillahi ibnu cabbaas oo kale ka sugan inay weydiiyeen aadaanka qof markaa aadaankiisu aanu saxu muuqanayn ee uu dabeedna yidhi iska cun haba dhib male waayo aadaanku waa iclaamun lidukhuuli lwaqti waa inuu qofkii ku ogeysiinayo waktigii inuu soo galay bialfaadin maqsuusana kugu ogeysiinayo alfaad gaara iyo odhaahyo gaara marka haddaan waktigiiba soo gelin oo adigu aad waktiga uga aqoon roon tahay aadaankiisaasi laa ictibaara lahu dabeedna waxay sii weydiiyeen ibnu cabbaas oo haddii mid labaada dimana de markaa markhaati buu helay bu marag labaad baa u dhacay khalaas ka joogso marka waxaa laga yaabaa iminka innaga in badan inay dhinac kasta kaaga timaado dee haddii doonto aadaamo fara badan mar hadday kugu dhawaaqaan dee ka joogso hana khaldanaadeen haddaanaad wax aada hubto ahayn marka waxaa kaloo bannaan shaksigii cuntada wakhtigii caadiga ahaa bilaabay haddii aadaankii saxda ahaa ku dhaco xaq wuxuu u leeyahay weelka uu gacanta ku hayo sida nebiga ka sugan sala allahu aleyh wasalam inuu xaajadiisa ka guto oo aanu dhigin weelkaa hor yaalle uu malqaacadda ku wado ama gacmaha ku wado ama weelkaa waxa weeye uu gacanta ku haystay weelkaa inaanu dhigin ee arrintiisa ka dhammaysto xaq buu u leeyahay iyadoo wakhtigii aadaanku baxayo iska sii wato laakiin sida saxiixaa xaquma laha inuu weelalka la raadiyo oo yidhaahdo biyaana iisoo dara weelkanuu wadaaye moogtahay bal hadda biyaana iga soo gaadhsiiyo iisoo dara taa xaquma laha xadiisku wuxuu ku soo arooray weelkaa uu gacanta ku hayo marka intaa uu gacanta ku hayo ayuun baynu daliilu helaynaa aynu kaga istisnoonno ruknigii arkaanta markaa ka mid ahaa soomta ee ahaa imsaak can almuftiraat min tuluuci alfajr asaadiq ilaa gurub shams maca niyati tacabudan lilahi tacala marka arrintii nooca ahayd waxaynu ka istisnoonaynaa intaa daliilku ka soo reebay oo weelkaa aad gacanta ku hayso inaad ka gudan karto ka xaajo gudan karto laakiin aanad ama inta ku hor taalloo dhan soomaalidu si badan bay u qiil samaysataa qaar baa kuonaya shan iyo afarta isukay hor yaalla dee intuba miyaanay weelkii gacanta ka dhignay mee kama dhigna kaa aad isticmaalayso un kaasuunbaad xaajadaada ka qabsanaysa laakiin kuwan kale ku hareera yaalla kanna ku soo shub suuragal maaha marka taasina waa u bannaanta qodobka labaad ee soomta burinaya waxa weeye waa tacamud اlqayn shaksigii inuu mantag u badheedho iska mantajiyo badheedh isaga mantajiyo ma cafwan intaanan kelmadda hore dhaafin aw maa yaquumu maqaamahu baabaynu raacina cunis iyo cabis iyo wixii maqaamkeeda degayay baynu nihi waxaynu uga jeednaa waxaynu uga jeednaa irbadaha marka qadada oo kale marka waxa shaksiga muqdiya ee wax qofkii qadaysiinaya noqonaya sayloonta iyo waxyaabaha la midka ah ee maqaam alakli washurbi degaya maqaamkii cunista iyo cabista oo laga yaabo qofku sayloonka in badan inuu muddo dheer ku noolaado kuwa noocaasa baynu diidaynaa oo kuwaasi way jebinayaan kuwa noocaasi ahi way jebinayaan laakiin irbadaha kale iska caadigaa waxba ma yeelayaan irbadaha kale iska caadigaahi waxba ma yeelayaan tacamud ulqay mantagii badheerhka ahaa oo shaksiga hadduu iska mantajiyo iyadana soomtii waa buraysaa xadiiska abi hurayra ee nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam ee abi daawuudka iyo tirmidiga iyo ibnu maaja imaam axmed iyo keyrkiiba ay soo bixinayaan waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam man daracahu lqay falaysa calayhi qadaa qofka mantagu uu ka qaalib noqdo wax qadaa laguma laha waman istaqaa camdan falyaqdi qofka badheer isaga mantajiyaase ha qalleeyo qofka badheer isaga mantajiyaa ha qalleeyo marka waxaynu leenahay qofkii ogaan isaga mantajiya masalada daliil kaloo kasii caamsanna maadaama aynu leenahay waa cadamu lfarqi farqi baan u dhaxayn iyada lafteeda waa ka daliishanayna oo ah qofka badheer u ah furaa bisha ramadaan marka horeba maalmo ka mida ama wakti ka mida aan soomina badheer u ah furaa haddaynaan ku gaalaysiin oo qowlka gaalaysiinta aynaan qaadana aynu nihin saxiixu waa sida kale waxa weeye inuu soo qallayn karo inuu soo qallayn karo waayo xadiiskan qayga tilmaamaya ama mantaga dee qofkii badheer buu isaga mantajiyey badheer buu isaga mantajiyena macnaheed waxa weeye badheer buu jebiyey mar hadduu kii badheerhka u jebiyey qadaa la yidhi falyaqdi ha qalleeyo nebiga sala allahu alay wasalam ay ka sugan tahay ashyaada kaloo lagu jebiyaana wax markaa farqi oo u dhexeeyaa ma jiro wax farqi u dhaxayn lahaa waxaa jira jimaaca galmada oo aynu arki doono isagana riwaayaadkiisu waa sugan yihin sida albaaniba irwaaga ku tilmaamay iyo kayrkiiba falyasum yowman makaana axaadiista tilmaamaysa way sugan tahay riwaayaadka tilmaamaya maalinkaana ha soo qalleeyo oo halkeedaana maalin ha ka qalleeyo way sugan tahay marka mar haddii galmadiina qaldaageedii sugan yahay tacamudulqaygiina uu sugan yahay kuwa kalena saxiixu waa inay la mid yihiin oo akliga iyo shurbiga iyo waxyaabaha kalena waa inay la mid yihiin oo qofkii hadduu badheer ugu jebiyo iyadana inuu soo qallayn karo ayaynu ka daliishanayn waxaynu leenahay wuu soo qallayn kara waayo farqi u dhexeeya oo daahir ah oo mu'ahir ah oo aynu tilmaami karayna baan jirin markaa shaksigii ogaan isaga mantajiyaana soomtii way ka jabtay haddayse mantagu soo qaado sidiisa isaga yimaado soomtii waxba kama noqon alxayd wanifaas waxaa kale oo ka mida waxyaabaha burinaya xaydkiiyo nifaaskii gabadhii laxdada ama ilbiriqsiga u dambeeya soomteedana ha noqotee haddii ay ku dhaco dhiiggii caadadu maantao dhanba iyadoo afurnayd xalee soomanayd hadduu dhiiggii caadadu ku dhaco laxdada maalinka u dambaysa soomteedu waa jabaysa maalinkaa waxba kama jiraan waanay soo qallaynaysa hadduu dhiig dhalmadii ku dhacana waa la mid oo nifaaska ku dhacana waa la mid waxaa kale oo iyadana sida saxiixa jebinaya tacamud اlistimnaa iska mani keenista inuu u badheedho oo manida badheedh isaga keeno oo uu isagoo u qastinayo raba inay ka timaado uu badheedh isaga keeno ama gacanta iskaga keeno ama wax kalea iskaga keeno laakiin aan galma samaynin laakiin istimnaa yadacu dacaama washaraaba washahwatahu min ajli xadiiska qudsiga alle wuxuu ku tilmaamayay shaksigu inuu markaa cuntadiisa iyo cabistiisa iyo shahwadiisaba uu markaa uga tegayay isaga darti shahwana waa lagu tilmaamaa manida lafteeda iyada lafteeda shahwa waa la yidhaahdaa luqada carabeed ee saxiixa xadiiskuna ku timid shahwa waa la yidhaahdaa waxyaabaha naftu jeclaysanaysana waa la yidhaahdaa marka shahwada oo manidii ah hadduu iska keeno badheedhna isaga keeno isagu ogaan isaga keeno soomti waa jabaysa ta kale aynu ku daraynaa waxa weeye niyat liftaar niyat liftaar hadduu go-aansado inuu aafuro iyadana sida saxiixa way jebinaysaa waayo soomtiiba ruknigeedii ayaa markaa meesha ka baxay ruknigii imsaak can ilmuftiraac oo niyadee lagaga afhaysanaya hadduu niyadiiba jebiyey oo meesha niyadii ka saaray istisxaabu niyana shardu sixa bay ahayd shardi ay ay ku ansaxayso soomtu inuu niyadan istisxaabo wato oo uu jiito ilaa intay waqtigu ka dhammaanayo marka hadduu go-aansaday oo yidhi war ii keena waxaan cuno dabeedna la yidhi waxba lama hayo dee besaan iska soomanaado soomtaa waxba kama jiraan mar hadduu niyatulifdaar la yimi oo ilaahay dartii aanu cuntada uga tegin ee uu go-aansaday waan jebinayaa soomtii oo niyadii uu halkaa ku baabi'iyey soomtuna afhaysasho niya la jirto ay ahayd uu niyadii meesha ka saaray niyadaasi mar hadday meesha ka baxday soomtii waa buraysaa waxaa kaloo soomtii burinaya aridda ciyaada billaah allaynu ka magan gelaynaae diinka bax aridda can alislaam inuu shaksigu ku dhaco inuu diinta ka baxo sida inuu diinta caayo ama nebiga caayo sala allahu alayh wasalam ama ilaahay caayo ama waxyaabaha kale lagu gaaloobaya ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto ama ictiqaad ha noqoto ama shaki waxay doonaysaa ha noqotee waxyaabaha lagu gaaloobo mid ka mid a hadduu la yimaado xaaladda noocaasiyo soomtiisaa waxba kama jiraan lain ashrakta layaxbadanna camaluk haddii waxa wey uu shirki sameeyo shaksiga camalkiisa waa baaba'aya waa buraya waxba kama jiraan buu noqonaya haba'an mahuuran buu noqonaya marka hadduu diinta ka baxana soom uma jirto soomtaasi waa baaba'da yoomkaasi uu riddada ku dhacay yoomkaa waxba kama jiraan ka ugu dambeeya oo ah maa yuujibu alqadaa iyo walkafaara wax waajibinaya qadaa iyo kafaaro soomtii buu burinayaa maca dalikana qadaa iyo kafaaruhu waajibinaya labadaba waa jimaaca waa galmada haddii shaksigii uu la yimaado galmo isaga oo sooman fii nahaari ramadaan maalmaha kale maaha bilaha kale hadduu ku buriyo kafaara ma raacayso bilaha kale isagoo soom waajiba sooman hadduu galmo ku dhaco waa aaim biijmaaci ahlilcilmi aaim wey waa dembiili laakiin kafaaro laguma laha kafaaro laguma laha ee kafaaradu bisha ramadaan bay gaar ku tahay marka fii nahaari ramadaan maalin ramadaan isagoo sooman hadduu galmo ku jebiyo iyadana waxaa lagu leeyahay qadaa yoomkaa inuu soo celiyo uu jebiyey iyo kafaara kafaarana waa lagu leeyahay kafaaradaasina waxay noqonaysaa cidqu raqabati mumina qoor mu'minada inuu xoreeyo addoon miduu iminka helaya maaha e waa inuu xoreeyo hadduu addoon aanu haynin sida wakhtigeennan oo kale waa fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba biloodoo sanka iskula jira ayuu soomaya oo aan maalin u dhaxayn waxaa lagu ciqaabayaa laba maalmood oo sanka iskula jira inuu soomo iyo weliba maalinkiina inuu soo celiyo laba bilood maxaan idhi laba bilood cafwan laba bilood laba bilood buu soomi oo sanka iskula jira weliba maalinkiina gaar buu usoo celinaya oo labada bilood kuma jirto haddii uu labadaa bilood awoodi kari waayo oo ay u suurogeli weydo ee uu markii hore unhunguruxumooday ee labadaa bilood u suurogeli weydo waxa weeye sitiina miskiinan buu quudinaya lixdan miskiin ayuu quudinaya lixdan miskiin likulli miskiinin mud miskiin kastaba mud buu siinaya manaa kiile wax ka dhiman yihiin ilaa rubcla meelaha ayuu siinaya oo mud ayuu bixinaya oo dhegley ayuu markaa lixdan miskiin siinaya mid kastaba markaa runtii arrintaa galmaduna halisteeda ayay leedahay oo arrin aada iyo aad ay tahay in looga digtoonaado waayo ciqaabka intaa leeg baa ka dhalanaya marka dembiga ay alle agtiisa ka tahay laga yimaado adduunyada lafteeda culayska intaa leeg bay la imanaysaa marka waa inaanay kuu fududaanin oo aanad si yar u gelin maalin ramadaan waayo habeenkii oo dhan ba alla kuu banneeyey galmadii marka mar haddaad habeenkii haysato maalinkii sidaad uga digtoonaan lahaydba waa inaad uga digtoonaata oo aad markaa ka fogaataa ashyaadaa aynu soo tilmaannay hadday calaa sabiili alkhada ku dhacdo ama calaa sabiili jahli si markaa ilowtiinoo wax magaradnimo ah hadday ku dhacdo noqo shaksigu aanu garanaynin ama uu ilowsan yahayba xunistii cabistoo qura maahae galmadiina waa la mid hadduu isagoo soontiiba ilaaway galmadaas sameeyo waxba laguma laha soontiisana waa u jirtaa waxna laguma laha soomtiina way u jirtaa waxna laguma laha markii aynu tilmaamaynay cunista iyo cabista in la sii wadi karana galmadu kuma jirto waayo galmadu way ka adagta daliilkana weelkaa qurayna hor yaal baynu daliilu hella oo aynu nidhi weelkaa ku hor yaalla xaajida waad ka gudan kartaa laakiin ninkii gabadhii iyo isagii iyagoo ay kulansan yihiin oo hawshii jimaaca ay ku jiraan haddii eedaanku yeedho ilowba ilowba inay kala boodaan ee ma suuragal aha inay isku sii sugnaadaan wax dhacaya ma ah hadduu isyado xadiiskaa ku bannayso cuntada sheegaya kafaaradii unbuu gelaya kafaaradii baa korkiisa marka arrintaasi arrin suuragala maaha markaan mubdilaadkii siyaamkana intaa kaga gudbo waxaan si fudud carabka u dulmarinayaa ashyaa iska bannaan oo iyagu soomtii aan waxba yeelin horta ashyaada intaa aynu tilmaanunbaa soomtii burinaya laakiin ashyaa bannaan oo aan soomtii waxba yeelin ayaynu tilmaamaynaa ta koowaad wuxuu noqonayaa shaksigu inuu waa bariisto isagoo jinaabo qaba inuu waa bariisto isagoo jinaabo qaba ama gabadhii iyadoo xayd qabta ay waa bariisato xaaladda noocaasiya soomtii shaksiga waxba ma yeelayso oo xalay galmadii uu galay ee jinaabadeedii weli ay saaran tahay haddii uu soomo oo waagi u beriyo salaadii inuu u maydhaa unbaa waajibaysa ama dee tayamum iyo gagabaysi la yimaade e haddii aanu maydhi awoodi karayne laakiin soomtii inuu dahaaro qabaa shardi uma aha oo uu maydh jinaabo aanu qabin sidaa daraaddeed soomtiisa waxba yeeli mayso waxaana caaisha iyo umu salama ka sugan xadiiska saxiixaynka inay tilmaameen nebigu sala allahu calayh wasalam kaana yudrikuhu lfajr wahuwa junub min ahlih wuxuu ahaa miduu waagu soo gaadho isagoo junub ehelkiisa xaggiisa ka ahaaday qabaa ayuu markaa soo gaari jiray waagu uma yaqtasilu wayasuub intaa kadib waa maydho jiray oo waa soomi jiray marka jinaabadaa xalay aad jinaabootay soomtaada waxba ma yeelayso qodobka labaad waa asiwaak lisaa'im waa cadaygii oo qofkii soomanaa u sugnaaday gelin hore iyo gelin dambeba waxa weeye isaguna waxba ma yeelayo soomta waxba ma yeelayo shaaficiyada oo tilmaamay inuu gelinka dambe karaahayaho laga fiican yahay iyaguna may odhan wuu jibinaya waxay yidhahdeen waa laga fiican yahay oo afka hurrigan iyo siifadan afku samaynayey ayuu meesha ka saarayaabay yahay ilay uu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam lakhuluufu fami saa'im adyabu cinda allahi min riix ilmisk inuu afka isbeddelkaa ku dhacaya qofka sooman alle agtiisa uu ka udgoon yahay miskiga tan noocaasiya buu tigsiinayaabay yahay markaasi uu arrinta haddaasta bay yidhaahdeen laakiin saxiixu waa inaanay waxa weeye isbeddelkanina uu mindhicirkaya xaggan gudaha ka imanaya aanu afka ka imanayn midda kale wax daliiloyn ayuu yidhi daastana aanay jirin oo uu inuu iska suuliyo ay tahay nebigana sala allahu alayh wasalam xadiista ka soo aroortay ee markaa tilmaamaysa waxaa loo yaqaano siwaaga ama cadayga waa mutlaq waa sii daysantahay wakti kuma qaydna mar haddaanay wakti ku qaydnayn waktiyo ay fadiilo u sheegtay mooyaane sida waktiga weysada iyo waktiga salaada iyo waktiga hordada laga soo kacayo mooyaane waktiyada kale waktina aanay diidin xaaladda noocaasiya mutlaqeeda ayaa loo daynaya waxna laga bedeli maayo runtii fawaa'id badanna waa uu leeyahay oo ahlulcilmigu qaarkood ilaa sabciina faa'ida ayay tiriyaan markay ka warramayaan cadayga xitaa codka waxyaabaha fura buu ka mid yahay haddaad aada u xabeebsato had si wacan u cadayato cuntada dheemshiidkeeda inuu markaa xitaa dheemshiidayo waxa weeye inuu markaa afkii uu u samaynayo markaa wax dee urtii ka kaxaynayo waxyaabo fara badan fawaa'id fara badan ayuu leeyahay oo markaa ay tahay marnaba iyadoo sunnada nebiga loo niyoonayo fawaa'idda uu leeyahayna laga faa'iidaysanayo in lala yimaado qodobka saddexaad waa almadmadatu walistinshaaq maa lam yubaaliq waxaa loo yaqaano luqluqashada iyo sandaarsiga haddaanu ku xeel dheeraanin waa u bannaanyihi laakiin inuu ku xeel dheeraadaa uma bannaana waayo nebiga waxaa ka sugan sala allahu alay waslm xadiiska laqid ibnu sabira wa baaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'ima markaa sandaarsiga ku xeel dheerow ilamaa inaad tahay mid sooman mooyaane marka haddaan lagu xeel dheeraanin luqluqashada iyo sandaarsiga labaduba waa u bannaan yihi lakin waa inaanu ku xeel dheeraan oo aada ugu fogaan waxaa kale oo markaa noqonaysa iyaduna shay bannaan almubaashara walqubla lisaa'im dhunkashada iyo taataabashada dumarkiisii masalan uu taataabto way u bannaan tahay haddaanu ka baqan jimaac hadduu galmo ka baqayo leeya galmay ii sababaysa alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid wasaaishu waxay leedahay ama wadooyinku xukumka waxay maqsadka u yihiin xaaraan bay noqonaysa hadday galmo kuu sababayso haddaanayse u sababaynin oo waxa weeyaan uu isleeyahay naftaada waad ku filantoo ishananayo ashyaada u bannaan bay ku jirtaa waayo caaisha waxaa ka sugan inay markaa tilmaantay xadiiska saxiixaynka rasuulka ale sala allahu alayh wasalam inuu ahaa kaana yuqabil wa huwa saa'im oo yubaashir wahuwa saa'im inuu dhunkan jiray isagoo sooman taataabanayana isaga oo sooman laakiin maxay tidhi walaakinahu kaana amlakakum liirbi laakiin wuxuu ahaa mid idinka hanaasho badan xubin tarankiisa xubintiisa mid idinka hanasho badan oo arrintaa isaga aan looga baqayn buu ahaa marka haddaad arrintaasi ka aamin tahay oo aad isleedahay ku dhici maysid hadduu dhunkado wax dhiba marka ama uu taataabto wax dhiba ay leedahay ma jirto oo ay u keenaysaa waxaa kaloo la mid ah oo iyaduna bannaan taxliilu dami wa darabu libri allatii laa yaqsadu biha taqdiya marka inuu markaa dhiig iska qaadi karo oo dhiigag laga qaadi karo ama dhiigba laga shubi karo ama waxa weeye uu isku mudi karo isticmaali karo irbadaha iyo waxyaabaha la midka ah ee aan looga jeedin waxa weeye qado iyo cunto irbadaha iyo waxyaabaha aan looga jeedinna wuu isticmaali karaa dhiigagna waa iska qaadi karaa oo iyaguna waxyaabaha bannaan ayay noqonaysaa sida saxiixa waxaa kaloo u bannaan alxijaama toobinku waa u bannaanyihi xadiista ku timina sida saxiixa waa inay mansuukha tahay adila nasakhan waayo xadiis badan oo saxiixa jirta oo tilmaamaysa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu waxa weeye uu markii dambe ruqseeyey xijaamada xijaamada in la isticmaali karo wakhtigii dambe inuu ruqseeyey nebiga laftiisuna uu istoobay isagoo sooman mar hadday sidaa tahay waxaynu leenahay waa xijaamaduna waa bannaantay toobinku waxaa la mid ah dhiigga oo la shubo allahuma ilaa qofka labadaba inay dacfi iyo taagdarro ka soo gaadhayso mooyaane waa u bannaanta laakiin haddii dacfi iyo taagdarra ka haleelayso dee maaha inuu naftiisa dhibo oo wejigaa kale ayaanay ku bannaanaanayn ee soomta lafteeda maaha arrinka toddobaad ee bannaan waa dawqu acaam cuntada inuu dhadhamin karo cuntada inuu dhadhamin karo oo carabkiisa ila inta carabka inta badan wax laga dhadhamiyaaye isagoo shaygii intuu dhadhamiye iska tufayo o aan liqaynin inuu dhadhamin karo shaygu ma qadhaadhba ma dhanaanba gabadhu markay cuntada karinayso ama ninkii hodheelkii karinayo waxay la midka ah inuu dhadhamin karo laakiin aanu waxba ka liqayn arrinta noocaasi ahina waa u bannaan tahay laakiin waa inuu iska ilaaliyaa oo ka digtoonaadaa sidii aanay ugu baxsan lahayn oo wuxuu hadhow markaa usii dhadhaman gurigii xagga uga dhadhamana waa inaanu noqona markiiba iska tufaa kuxuligii iyo qadaradii waxyaabaha la midka ah indhakuushii iyo waxyaabihii indhaha lagu dhibcinayey waxyaabahaasina waa u bannaan yihi xitaa hadduu doono dhadhankooda hunguriga ha ka helaye waxyaabaha dawooyinka indhaha lagu shubto iyo indhakuushii waxyaabaha noocaasi ahina waa u bannaan yihi waxaa kaloo u bannaan inuu madaxii biyaha ku shubto ama maydho markuu haraadoo kale iyo dareemo hadduu iska maydho gelin hore iyo gelin dambeba ama madaxa biyaha ku dharbisto oo ku shubto waxyaabaha noocaasi ahina waa u bannaanyihi waayo yuriid allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilahay wuxuu inala doonayaa fudayd ee wax culays iyo markaa mashaqo ah alle subxaanah wa tacaala ina lama rabo marka runtii axkaamta soomtu waa ay fara badan tahay ee waxaynu jecelnahay inaha inaynu ku soo ururino oo aynu ku soo markaa gaabinno wallahu subxaanahu wa tacaala aclam